bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka hawreega wararka afar labaatanka saacraad ee hadalsan ee magaalada muqdisho
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildoon waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh
waa habeenimo khamiis ay sii baxayso taariikhdan waxay ku beegan tahay sagaalka bisha lixaad ee juun sanadka laba kun labaiyo labaatan qodobadii macluumaadka caawa barnaamijka wareega wararka dalsan ee magaalada muqdisho aan kusoo qaadan doono idinkan aad ku dhegeysan doontaan hadduu ay bah raalli ka noqdaan waxaa qayb ka noqon doona munaasabadda caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ay ka qaybgaleen mas-uuliyiin kala duwan ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho madaxdii hore ee soo martay dalka madaxweyne farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed wasaarihii hore ee dalka xasan cali kheyre mas-uuliyiin ka socda madaxda gobolka madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed iyo mas-uuliyiin kale oo dalalka caalamka iyo qaliijka ka socda ayaa kasoo qaybgalay munaasabadda wax walba oo munaasabadaas iyo sida wax u dhaceen maanta qodobadaha dhinacyada jeedeen waxyaabaha muhiimka ay deenada saareen caawa barnaamijka wareega ayaad ku dhegeysan doontaan saaxiib yaal waxaan kaloo idin soo gudbi doonaa somalilan haddii aan eegnana xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa maanta cambaariyey rasaas loo adeegsaday dad shacab ah oo markaa dhigaya banaanbax magaalada hargeysa ay ku qabteen oo ay kaga soo horjeedaan xukunka muuse biix cabdi oo markaa ay ku eedeeyeen inuu diidan yahay doorashada inuu markaa ku qabto waqtigii loogu talagalay haddaba dhaawacyada xisbiyada mucaaradka ah xubno ka tirsan oo soo gaaray iyo dhinacyada uu warbaahinta la hadlay si kulana markaasi u cambaariyay dhacdadii maanta somalilan ka dhacday caalamka waxa uu ku yeray iyo banaanbaxyada maalinta sabtida ay iclaamiyeen iyo digniinta ay u jeedinayaan xukuumadda muuse biixi cabdi ayaa barnaamijkeena caaw wareega ku dhegeysan doontaan waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa sheegay inuu markaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud kala shaqeyn doono hagaajinta xiriirka labada dal ee soomaaliya iyo kenya waxaa kaloo maqli doontaan barnaamijkeena qayb ka noqon doona maamulka deegaanka lafoole ee gobolka shabeellaha hoose ayaa qeeldaan ka muujiyey dawl la-aan ka jirta deegaankaas waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa deegaanka ka xandhaale ee gobolka mudug oo xoolo ay markaa ay ka kala dhaceen lagu kala wareejiyey dad xoolo dhaqato ah wararka ugu dambeeyey guud ahaanba soomaaliya iyo waxyaabaha markaa ku gudaaman ayaa caawa barnaamijkeena ku dhegeysan doontaan qodobadaas iyo soo korra caawa ayaad maqli doontaan cabdihaab cabduqaadir xasan ayaa farsameynaya anigu cabdinaasin maxmed maxmed waadina soo codsanaya soona saaray kusoo dhawaada mar kale barnaamijka wareeg wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen dirirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga issullayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayna oo qudha miyay garasha noo diid
saaxiibyaal haddii aanu ku bilaawno barnaamijka qeybaha ugu horeeya goordhow caleemasaarka madaxweynaha xasan sheekh maxamuud iyo mas-uuliyiintii kasoo qayb gashay khudbadihii jeedeen wax laga yiri ayaad maqli doontaan hase yeeshee waxaan ku bilaabaynaa xisbiyada mucaaradka ee somalilan ayaa cambaariyey rasaas loo adeegsay dad shacab ah oo maanta banaanbax ka dhigay magaalada hargeysa ee caasimada maamulka somalilan xisbiyada mucaaradka oo soo abaabulay dibadbaxyadan oo ah kuwo hordhac ah maalin sabtida ay sheegeen inay qaban doonaan banaanbaxyo kale waaweyn ayaa sheegay in markaas dhibaatooyin waaweyn ay ka tirsanayaan xukuumadda muuse biixi cabduhu hogaaminayo kadib markii ciidamada booliiska ee soortaaga ku sameeyeen dibadbaxyada maanta xisbiyada mucaaradka ay hogaaminayeen dad shacab ah ayaa dhaawacya soo gaaray waxaa kaloo sidoo kale dadka dhaawacya soo gaaray kamid ah xubnaha xisbiyada mucaaradka markaa sida xildhibaan barqad bituun jaamac oo xisbiyada ka tirsan sidoo kale waxay faysal calwaraabe iyo sidoo kale dacdarma cero oo xisbiyada mucaaradka hogaaminayay ay sheegeen in ay ka badbaadeen iskuday dil oo markaa ciidamadu ay markaa adeegsadeen isla markaana amarkooda ay ka qaateen madaxweyne muuse biixi cabdi haddaba somalilan maanta dadka caalamka ayaa si weyn isha uga hayay waxa ka dhacay iyadoona si abuun kala duwan loo hadalhayay haddaba waa kuwan xisbiyada mucaaradka xisbiyadooda markaasi madaxda ugu sareysa ee faysal cali waraabe iyo sidoo kalente cabdiraxmaan ciro oo warbaahinta la hadlay oo si kulal uga hadlay dhacdada maanta ee mucaaradka ay markaa ciidamada booliiska ay ku rasaasayeen ayagoo markaa sheegay in maalinta sabtida ay qaban doonaan banaabaxyo waaweyn ee arrintan ay ugu soo horjeedaan waxaan jeclahay inaan maanta u bayaamiyo shacbiga reer somalilan dhacdada maanta dhacday iyo dalkeenu maanta halku maraya waxa weeye maanta arrintan dhacday arrin waxay noqotay si kedisa u dhacday soo baxa badbaadada dimuqraadiyadda somalilan iyo sharciga somalilan mudda ayaanu ka soo shaqaynaynay si fiican baanu soo qurxinay aanu soo qorsheynay waxaa dhacday markaa in maanta qolo ka tirsan xisbiga wadani oo la wacyigelinayay in booliisku uu brofokeshinku sameeyey halkaasuu ka bilaabmay mudaharaad aan u talagal ahayn dadkaa mudaharaadiyey ee ka cadhooday falkaa booliisku si nabadgelye ah oo akhlaaq leh ayaan ugu talagalnay ayay ku dhaqaaqeen laakiin waxaa nasiib darro noqotay in booliis aan tababarneen oo haddoon ku jira badankoodu tababarka ay rasaas iyo gaas kala daaleen waxaan jira dad xabad xabad lala dhacay xabad lala dhacay rasaas nool xildhibaano la toogtay oo qaarkoodna la xidhay xildhibaan food si xun loo garaacay xuseen oo dhaawacan barkhad cunfi ayaa ay nimanka askarti muujiyeen waxaan jeclahay halkan inaan ugu sheegno baaq ugu yeedhno dadka la xidhay ee la jiidgelay uu ka mid yahay xogeyahagiyo warfaafinta yuusuf kayse cabdilaahi waxaan leenahay iyo inta kaleo xidhin baa la soo daayo waxaan ka aad ugu farxsannahay in dadka dadka ku tumanayey dadka tooganayey in la hayo taswiirahoodii lana tiigsan doono sharciga la sheegsan doono ya taasna waan ku abshirnaa waxaanu soo karaysan doonaa haddii ilaaha yidhaaho daroonis yaryar baan soo karaysan doonaa kamaradda dusha ka qaada oo wix alaale wixii dhaqaaqaba haddii ilaaha yidhaaho inoo taswiiri doona oo lagula xisaabtami doono waxaan leeyahay booliiska waxaa dhacday hadda nin booliisa ayaa nin ku dhuftay garabka ka dhuftay baa kii kale la socdaa yidhi cari mar dambe ku celi taas waxay keeni doontaa inay booliiskaas kala baxo marka la arko dad qaar u diliya qofka shaksi ahaan iyo reer ahaan taa iska jiraan lena dadku waa dadkeennii soomaaliya sumada ma kala laha faamli weeye tabashada waa wada tabanayaan booliisow caruurta yaryar lasoo diray xabada qoryaa loo soo dhiibay aynu ognahay mid kasta haluu ka soo jeedo iyo aabbihii aan ognahay kuwaasoo kalea soo dhexraaci doona iyaguna xabada sita xakameeya malin kuwa xakameeya malin joojiya dadka aan diriiska lahayn ee xab qoryaha sita ciyaalka ah qiriqiirka ah qiriqiirka joojiya baan lehna waxaan ka xumahay ninka taliya ku-xigeenka khadar laangada la yidhaaho ninka arabidudu ee inanta reer somalilan laad kala dhacaya ee le kurida kurida waxaan kuu sheegayaa khadarow booliis ahaanta waxa kuu heliya qabiilnimaada ku heliyaa inanta aada garaacaysa rag beela dhalatay reer bay kugu noqon doontaa kuwa kale saasoo ka samayn waxaan ognahay saas loo kashifay khadarlaangare ayaa u kashifi doonta booliiska w ogtahay wuxuu ka samaysan yahay ciidamadeenu beelay ka samaysan yihin waxaan leenahay yaan booliisku iyo ciidamadu aan reer u kala bixin markaad aragtid au facaltataan idinkoo dadka mudaaharaad iyo qaarkood oo isticmaalaya reer ahaan ku dilaya taas cawaaqa waxbay keeni doonta shacbiga reer somaliya waxaan leenahay qorshihii aanu qorshaynay ee nili kii ka cabanayey maceeshadda kii ka cabanayey biyo la-aanta kii ka cabanayey shidaal la-aanta kii ka cabanayey layrhka kii ka cabanayey doorasho la-aanta intaba mudaaharaadkeena badbaadida dimuqraadiyadda somalilan iyo sharcigeena distoorkeena waa inoo sabtida sabtidu ahaa sideedda gobolba waxaa leeyahay lixda gobolba waa laga dhigaya haddii la yidhaaho waa muujinaynaa sideedda degmo ee hargeysana si aynoo qorsheynay degmo kastayba ka soo baxal kii layguu qorsheeyey waxa weeye halkeena halkudhigeenu waxa weeya boorarkii waa haysataan nabadgelyada ilaaliya waxaa la isku soo dhex dari doonaa dad doonayo fidmo iyo qaalaas inay sameeyaan waxaad samayn doontaan guru vigilansiga oo ilaaliya wixii rabshad samaynaya gacanta ku dhiga kadiga ayaan ilaalin doonaa waxaan samaynaynaa iskoo soo baxaa salmigaa ee ballaaran markaa kaca baan leenahay maanta soddon sannadood soddon sannadood ka bacdi inagoo adduunku ina majiiranayay ilaa markii dambe la doortay cigaal ilaah u naxariiste in maanta muqdishona laga dabaaldegiyo hargeysana ay maanta dhaawacyaal yaalaan waxa weeye waa tacabka iyo maamulka iyo hogaanka maxamed kaahin iyo muuse bixi maxamed kaahin iyo muuse bixi waa inuu ka hor joogsanaa inay dalka ninty fourkii ku celiyaan halkaanu ka soo saarna waad ogeydeen halku cigaal ka soo saara waa ogaadeen halku riyaala ka soo saara waa ogeydeen halka siiraan soo gaarsan waa ogeydeen intaa tale kumay lahayn maanta tale u qabteen muuse wuxuu doonayaa inuu sharcigii iska dhiga meel aynu ku heshinin wuxuu doonayaa inuu guddi dawaangeliyeed uu leeyahy samaysto inuu sameysho commission gaar uu leeyahay inuu xeerkii aynu lahayn ee xeer foodhiin intuu tuulo iyo xeer ninety one ee sheegaya doorashooyga somalilan in toos loo dooran karo un baarlamaanka iyo deegaanka iyo madaxweynaha inuu wax uu ku yidhaaho urus toos loo soo saaro uu baarlamaanka marsada sharci isaguu leeyahay uu barsada taas aqbali mayno somalilan aqbali mayso adna kuu socon maysee dalkuumaad khalalaasi gelinaysa waxaan soconayn inaad ku naalooto hawadaada ku hagto ka joog baan leenahay waxaan sheegaynaa dadka somalilan ee arkaya ficil xumada iyo digtaytarnimada aan cilmi ku dhisnayn oo muuse iyo kaahin wadaan ku daawanaya ee dan gaara aawad ugu daawanaya ee habarsha ugu daawanaya haddaynu maanta ka hortegi weyno ku celinaya haddaynu maanta ka heli kari weyno somalilan meel fog baa laga dooni doonaa markaa waxaan leeyahay shacbiga reer somalilan inagoo danteena sheegayna dareenkeena sheegayna si edeb leh edeb leh haloo soo baxo oo mog weyn oon loo kala harin aan loo kala harin waxaa ma aha bal waxaa la wadaa somalilan oo dhabu khatar ku yahay ucdiyo wadani kuma waxaa khatar waa khatar dalkeynii soo wajahatay waa fidmo ayn u baahnayn oo la abuuriyo fidmo fidmo hurudaa lama abuuro ayay abuurayaan marka waxaan leenahay banaanbaxa distoor baa na siiyey distoorkeena ayuu ku qoraye loo footeeyey waa kaynu ku dhaqmi jirnay waa kayn aniga kulmiya ku mudaaharaadi jirnay waa kii weliba inoo qornaa kaasaanu ilaalinaa nabadana anaga ilaalinaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa hagaag saaxiibayaal markaana haddii aan eegno caleemasaarka munaasabadda eh, madaxweynaha jam- tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin kala duwan ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaa munaasabadda caleemasaarkiisa maanta kasoo qayb galay madaxda gobolka geeska oo ay ugu horeeyaan wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele madaxdii hore ee soomaaliya soo xukuntay sida madaxweynihii sagaalaad maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed wasaarihii hore ee dalka xasan cali kheyre iyo markaasi madaxda maamul goboleeda gudoomiyaha gobolka banaadir gudoonka labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xildhibaano iyo sidoo kalete senatar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda madaxda dalalka dowladaha carabta ayaa sidoo kale qayb ka ahaa khudbado kala duwan ayayna ka jeedeen waxaan ku hormarinaa saaxiibayaal khudbada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee waxaan ku horumarinaa khudbadaha ay jeedeen madaxdii kasoo qayb gashay caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaana ku horumarinaa madaxweynaha madaxdii hore ee soomaaliya madaxweyne farmaajo shariif sheekh axmed iyo sidoo kaleente madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa dhankooda waxa ay ka hadleen munaasabada maanta lagu qabtay muqdisho ee caleemasaarka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxayna markaa sheegeen inay madaxweynaha ay soo dhaweynayaan dib u doorashadiisa ayna kala shaqeyn doonaan dowladiisa wax walba markaas u baahan tahay ayagoo markaa carabka ku adkeeyey in ay markaa wada shaqeyn buuxda ay la yeelan doonaan tusaale iyo talooyinna haddii ugu baahdana ay markaa ay sii doonaan waa kuwan dhinacyada oo munaasabada ka hadlay الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم مدن مدحوينة مدن يال مدحوينة يال هوري مدن رئيس الوزراء وضيضا talada waddanka qaybta ugu wanaagsan hayaa ee baarlamaanka labadiisa aqal iyo xubnihiisaba eh, salaanta islaamka aan igu salaamayna assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxa aan u nimidnay annaga oo sidna kalgacal oo sidna walaalnimo oo wadanna maskax caafimaad qabta qalbi furan walaalaheenna soomaaliya in aan u hambalyayno in aan la qaybtanno farxadda iyo ciidda in aan la qaybtanno guusha ay gaadheen ee keentay shalay iyo maanta shalayna mad- laba madaxweyne ayaa isweydaarsaday maantana labadii unbaa isku noqotay una- labadii unbaa isweydaarsatay iyaga oo niyad sama niyad sami ku jirto walaalnimo ku jirto dimuqraadiyaddu sheegayso soomaalinimaduna ay sheegayso taasina wax farxad gaar ah in ay nagu dhalisay baan jecelnahay inaan halkan ka sheegno soomaaliya waxay u baahan tahay ummaddeeda oo dhan waxay u baahan tahay maskaxdeedii oo dhan waxay u baahan tahay xooggeega oo dhan waxay u baahan tahay sida uu madaxweynaha cusub yidhi heshiis dhexdeeda ah iyo heshiis ay la leedahay adduunka oo dhan falsafaddaasi ayaa ku filan oo soo koobaysa higsiga waddankeennu leeyahay waxa aan loo naalloonayayna inuu yahay dadka shisheeyaha ka kaaftooma gacantiinna isku maamula khayraadkiinna la soo baxa kuwa wax bixiye noqda ee kuwa wax la siinaya uun inaanan la noqon taasina halgan dheer bay doonaysaa is-aaminaad bay doonaysaa isku kalsooni bay doonaysaa walaalnimadu waxay tahay in la muujiyo mar kasti oo ay fursadi jirto oo dalkuna marka uu ku yeedho waan sala joogaa gebigiinnaba in laynaga maqlo ay waajib idin saaran wey madaxweynaha waan u hambalyeynay waan hambalyeynaynaa waan hambalyeyn doonnaa laakiin haddii dadka soomaaliyeed uu iswada garab taagoona tallaabadiisii toban jeer buu ayuu sii kordhini doonaa waxaan hubaa isaga oo khibraddii loo baahnaa leh isaga oo soo maray maxaanku idhaahdaye xukunku waxa uu yahay isaga oo garanaya dadku inta uu isku jiro isaga oo garanaya waxa soo socda sida uu u maamuli doono sida uu u maarayni doono sida uu uu turxaanta uga saari doono sida uu uga baydhi doono dhulka aanan dhibaato u keenayo oo dhan annagu waan ku garab joognaa madaxweyne walaal baan ku nahay waxa aan jecelnahay in aan si qalbi furan aan kuu sheegno in aan hayno kuu hayno kalgacal ku hayno waxaan jecelnahay inaad naga daydid agtaada aad naga daydid aan kula shaqayno wanaag iyo horumar iyo ummadda soomaaliyeed oo faqriga ka baxdana aan kula shaqayno mar kale hambalyo hambalyo assalaamu calaykum waraxmat ka maxamed cabdulaahi farmaajo marti sharafka walaalkeen madaxweyne ismaaciil cumar geelle ra-iisul wasaaraha etoobiya madaxweynaha dalka kenya madaxweyne ku-xigeenka dalka suudaan wasiirka arrimaha dibadda sacuudiga wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee imaaraadka wasiirka arrimaha dibadda ee qatar ra-iisul wasaaraha dalka masar ra-iisul wasaaraheenna maxamed xuseen rooble guddoomiyaha golaha shacabka guddoomiyaha aqalka sare xildhibaanada dhammaan marti sharafka dhammaan wufuudda madaxda noo timiday xildhibaanada sharafta leh kasoo qaybgalayaasha waxaan idinku salaamaha salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ra-iisul wasaare cali geedi kaama tegin madaxweynayaasha dowlad goboleedyada saaxiibaday guddoomiyaha gobolka dhammaan martida kala duwan waa salaamantihiin intaas kadib sharaf weyne ii taa maanta inaan ka soo qayb galo xafladdan qiimiga badan labadii madaxweyne ma iga horreeyen mise waa iga dambeeyeen horta iga dambeeya xilka kula kala wareegayaan runtii ani waxaan aaminsanahay inay tahay taariikh dadka soomaaliyeed ay ka wada qayb qaateen iyo dowladaha jecel soomaaliya dadka jecel soomaaliya in doorasho la galo si nabada lagula kala wareega xilka arrintaas waxay muujinaysaa bisayl siyaasi ah marka qof kastoo soomaaliya oo qayb ka geystay iyo dhammaan dadka jecel soomaalida waa ugu hambalyeynaya waxaan leenahay waana mahadsantihiin dadaalkiinna madaxda meesha joogta ma yara waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka kilinka shanaad mustaf waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore cabdiweli marka qofkii magaciisa aan sheegi waayo raalli iga ahaado waa igaad maxaan ku idhaahdaa african union iyo u n-ka wasiirka turkiga intaas markaan ka gudbo waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo walaalkay madaxweyne xasan sheekh sidaasoo kale waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo walaalkay maxamed cabdulaahi farmaajo aniga waxaan aaminsana maxamed cabdulaahi farmaajo inuu guulaysto iyo in laga guulaysto waxaa u ficneed in laga guulaysto sababtuna waxay muujinaysaa wixii annaga aan sheegayna oo ahayd doorashadu cadaalad ma aha wax ka duwan marka meesha waxaa laga rabaan cadaaladay ahaayeen hadduu asaga soo naqalahay marka waxaa dhihi lahayn cadaalad maaha waa kaftan intaas waxaa u malaynaa aniga hadal badan layma siinin keliya inaan habi ku ahay eh, natiijada eh, ku soo dhoweeyo u ballanqaado madaxweynaha inaan garabkiisa taaganahay siday horeba aan u garab taagnayn intaasaan rabaa inaan idhaa aad iyo aad aa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu
بسم الله الرحمن الرحيم مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا مدحوينياشا دولدها درس كنراة iyo ra-iisul wasaarayaasha guddoomiyaha baarlamaanka labada aqal guddoomiyaasha baarlamaanka labada aqal ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalka ra-isul wasaarayaashii hore madaxweyneyaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir diblomaasiyiinta ka socda beesha caalamka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay munaasabadan waxaan ku salaamay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa mahad leh allaha noo suurtageliyey inaan maanta aan u dabaaldegayno munaasabadda caalimasaarka madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya walaalkay mudane xasan sheekh maxamuud madaxweyne waxaan ku leeyahay hambalyo hambalyaan ku leeyahay waana wax aanu ku faani karno in doorashadii ay noo qabsoontay oo noo hirgashay ayna noogu hirgashay jawi nabadah oo lagu wada qanacsan yahay oo raali laga wada yahay waa guul ummadda soomaaliyeed u soo hoyatay oo taariikhda ay xusi doonto waxaan ognahay in dowlado instituutionkooda een naga facweyn oo dimuqraadiyada ay natiijada doorashooyinkoodu mararka qaarkood uu hareeyo muran iyo khilaafaad guushan aan maanta ku faanayno ma laha qof keliya waa guul soomaaliyeed marka laga eego sawirka guud waa guul sumcaddeenna dowladnimo waa guul ummadda soomaaliyeed iyo dalkeennaba sare u qaaday macnaheedu waxay tahay dalku wuxuu leeyahay dowlad shaqaynaysa iyo hoggaan la doortay oo shar- shar- sharci buuxa leh qof walba oo talada dalka qabtana wakhti ayuu leeyahay laakiin waxaan ka barannay qori isku dhiib inay tahay dhaqan iyo sunno wanaagsan oo aan dimuqraadiyadeennu aan ku xoojinayno aanan ku horumarinayno waxaa tusaale ah markaan dib u milicsanno qorisku dhiibka aan sheegay ee dowladihii kala dambeeyey waxay dalka dowladnimadiisa soo gaarsiiyeen heer wanaagsan oo hore looga sii ambaqaadi karo iyadoo ay jirtay duruufo aad iyo aad u adag oo ah dhaqaale iyo amniba waxaan u mahadcelinayaa dowladaha nagu garabsiiyey dowlad dhiskeenna sida dowladaha ay ciidamadoodu ay qayb ka yihiin admis horeyna loogu yaqaanay amisom marna ma ilaawi doonno ciidamada amisom ama admis ee naftooda u huray xubnahooda qaaliga ah ku waayey difaaca dalkan waxaan u mahad celinaynaa dowladaha dhaqaalaha ku bixiya ama siyaasadda nagu taageera ama ciidamada noo dhisa in soomaaliya ay cagaheeda ay mar kale ay isku taagto waxaa kaloo mahad iska leh shacabka soomaaliyeed oo meel kasta ay joogaan oo taageero buuxda siiya dowlad kasta oo timaadda muwaadin kasta waxaa waajib ku ah inuu garab istaago dowladnimada ilaaliyo sumcadda dowladdeenna iyo madaxdeenna oo weliba aan u- ugu ducayno inuu ilaahay u fududeeyo waxaa kaloo muhiim ah inaan u mahad celinno ciidamada qalabka sida oo habeen iyo maalinba u taagan difaaca dowladnimada una huray naftooda allaha u naxariisto inta naftooda ku waayday ku weyday difaaca dalkooda madaxweyne waan ku garab taagannahay waana kula shaqaynaynaa wixii tale aad na weydiisatana diyaar ayaan kuula nahay maxaa yeelay waxaan aaminsanahay wax kastoo aad qabato inay tahay dhaxal ummadda soomaaliyeed u har- u hari doona adigana legacy kuu noqon doonta ugu dambayn ummadda soomaaliyeed waxaan mar kale aan ka codsanayaa in madaxweynaha iyo dowladda cusub la garab istaago oo la siiyo fursad ay ummadda ugu adeegto soomaaliya ha noolaato waa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh dhinaca kale madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo munaasabadda gebagabada khudbadda qaatay ayaa ku dheeraaday dowladdiisa waxyaabaha markaas ay higsanayso iyo qorshayaasha waaweyn ee markaas ay qaban doonaan madaxweynaha wuxuu tilmaamay sida ay ahamiyad weyn ay u leedahay dowladnimada soomaaliya wada shaqeyn iyo watashi uu dastuurka sal u yahay oo dhex mara dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu hoosta ka xariiqay in xiriirka ugu muhiimsan ee soomaaliya adduunka la yeelan karta uu yahay mid ku qotoma ganacsi iskaashi dhaqaale isagoo markaa tilmaamay in dadka soomaaliyeed lagu yaqaanay in ay yihiin kuwa dhinaca hal abuurka ganacsi ku wanaagsan dhinaca amniga madaxweynaha waxa uu sheegay in iskaashi lala yeesho dunida inteeda kale gaar ahaan kuwa geeska afrika ee wax weyn ay ka tiri doonto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ayaa si gaar ah wuxuu u xusay in geeska afrika gaar ahaan soomaaliya ay abaar baan oo isu bedeli karta macluul ay ka jirto taas oo saameysay buu yidhi boqolaal malaayiin dad ah oo maadaama abaartu noqotay mid dalka sanad walbaba kusoo noqnoqota sababtuna ay yihiin bayri arrimo badan oo isugu tegay wax uu ballanqaaday in dowladdiisu ay ahmiyad weyn siin doonto si wax looga qabto waa kan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka hadlaya in walaalaha soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda xilgaarsiinta mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka madaxda iyo wakiilada aan walaalaha nahay iyo saaxiibada aan nahay ee ka soo qayb galay munaasabadda madaxweynayaashii iyo ra-iisul wasaarayaashii hore ee dalka soomaaliya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka banaadir marti sharafta kala duwan ee timida meesha assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mahad oo dhan waxaa u sugnaatay allah subxaanahu wa tacaala kadib waxaan u mahad celinayaa wakiilada shacabka soomaaliyeed ee ah mudanayaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo mar kale igu aaminay hoggaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee soomaaliya waxaan sidoo kale farxad iyo sharaf weyn ii ah ka soo qaybgalka mugga iyo miisaanka leh ee ay dalalka aan walaalaha iyo saaxiibbada nahay uga soo qayb galeen munaasabaddan caleemasaarka madaxweynaha tobanaad ee soomaaliya dhowr iyo lixdankii sano ee soomaaliya ay xorta ahayd waxay qaadatay hannaanka dimuqraadiyadda marka laga reebo kow iyo labaatankii sano ee ciidamadu ay talada hayeen dhaqankaas waa mid kas waa mid ay ku faani karto ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan isla markaana saldhig u ah himilooyinka iyo tiigs- tiigsiyada tiigsiyada shacabkeenna sharafta leh ay tiigsanayaan ama ku haminayaan in ay ahaadaan dal dimuqraadiyaddu ay ka hirgashay mudanayaali marweyn madaxda sharafta leh labaatan iyo laba sano kadib markii dowladnimada soomaaliya dib loogu soo yagleelay dalka jabuuti madaxda iyo shacabka ma- reer jabuuti mahadi ha ka gaartee dalkeenna xumaanta cagta saaray dhabbihii taabagelinta dowladnimada iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka waxaana dhabbahaas dimuqraadiyadda iyo dowladnimada waxaa saldhig u ah soomaali heshiis ah dunidana heshiis la'ah marka aan leenahay soomaali heshiis ah waxaan ula jeednaa qodobada soo socda kow dhab u heshiin baahsan oo dhex marta shacabka soomaaliyeed si loo xalliyo tabashooyinka kala duwan ee ka dhex jira dadka ama la kala qabo waxaa bogaadinayaa horumarka iyo deganaanshiyaha degaanada somalilan waxaan si gaar ah diiradda u saari doonnaa sii wadidda wadahadallada ayadoo mar kasta laga jawaabayo dadkeenna soomaaliyeed inay helaan xaqa muwaadinimo ah ay leeyihiin walaalahaas ku nool waqooyiga waxaan ka hortegi doonnaa wax kasta oo caqabad ku noqon kara wadahadallada iyo dib u heshiisiinta si ay dadkeennu isugu isugu soo dhowaadaan dhammaantood qodobka saddexaad xasillooni siyaasadeed oo lagu gaarayo wadatashi wada ogol iyo wadajir ka dhexeeya hoggaanka shacabka soomaaliyeed gaar ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyadoo mar kasta la tixgelinayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalku u yaalla ama loo samayn doono afar taabagelinta hannaanka federaalka ah si uu u noqdo mid gaara heer degmo si dadka loogu dhoweeyo dowladnimada shan taabagelinta heshiis bulsho oo ku suntan dastuurka qabyada ah iyadoo la gaarayo lagu gaarayo isqancin iyo isku tanasul taabagelinta hannaanka dimuqraadiyadda ee ku salaysan xaqsiinta muwaadinka soomaaliyeed si uu u noqdo mid ciddii uu doono doorto meel walba oo dalkan ah laga dooro kara isaga dhismaha gartoddobo dhismaha garsoon hufan madax bannaan islamarkaana haqabtira ha qabtiri kara baahida caddaaladeed ee shacabkeenna soomaaliyeed ay qabaan caddaaladdu waa udubdhaxaadka heshiis soomaali heshiis ah mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh marka laga yimaado soomaali heshiis ah waxaa kale oo hiraalkeenna siyaasadeed jiheeye u ah mabda'a ku qotoma inaan dunidana heshiis la nahay himilooyinka dowladnimada yani tiigsanayna ay tiigsanayaan shacabka soomaaliyeed ma rumoobi karaan haddii aanan dunida heshiis la noqon dunida oo aan heshiis la nahay waxaa saldhig u ah qodobada soo socda kow inaan dunida inteeda kale iska kaashanno dhanka amniga si gaar ah dalalka geeska afrika maanta waxaa haysta culaysyo amni oo ka imaanaya kooxaha argagixisada ah ee al-shabaab iyo daacish sidaas darteed waxaa lagama maarmaan ah inaan isku garabsanno si aan isaga caabinno cadowgaas shacabkeenna oo aan ka badbaadina shacabkeenna labo inaan wanaajinno islamarkaana xoojinno xiriirka aan la leenahay dalalka deriska ah kuwa walaalaha ah iyo kuwa saaxiibbada aan nahay intaba in ka badan laba milyan oo muwaadin soomaaliyeed ah ayaa maanta ku nool dacallada dunida kuwaas oo kaalin lagu faani kara ka qaata dalalka dhaqaalaha dalalka ay ku nool yihiin saddex xidhiirka ugu muhiimsan ee aan dunida la yeelan karno waa mid ku salaysan ganacsi iyo iskaashi dhaqaale dadka soomaaliyeed waa kuwo lagu yaqaano inay aad ugu fiican yihiin beec mushtarka ayagoo dalal badan oo afrika bariga dhexe iyo weliba galbeedka ku leh ganacsiyo waaweyn oo qayb libaaxle ka qaata kobcinta dhaqaalaha dalalkaas ay ku nool yihiin si gaar ah waxaan yoolka waxaan yoolkeenna ahaan doonaa xoojinta ganacsiga ka dhexeeya dalalka guud ahaan gaar ahaan dalalka afrika iyo kuwa si gaar ahaaneed ee geeska afrika waxaan iyana mabda aasaasi ah noo afar waxaa iyana mabda aasaasi ah noo noqon doona siyaasad arridedeed oo dhexdhexaada islamarkaana aan ku dhex milmin loolanka caalamka ka jira soomaaliya waxay saaxi- saaxiibo la ahaan doontaa dal walba oo diyaar u ah in uu ixtiraamo madax bannaanida dalkeenna iyo mid ahaanshaha geyigeenna mudanayaal iyo marwooyin madaxda sharafta leh intaas in kasta oo dalkeenna s- sameeyey horumar ballaaran haddana waxaa weli taagan caqabado aad u ballaaran oo u baahan inaan iska kaashanno sida aad la socotaan waxaa haatan gobolka geeska afrika ka jira abaaro ba'an oo halis ku haya boqolaal milyan oo qof soomaaliyana waxay u nugushahay abaartaas iyadoo lagaba cabsi qabo in meelaha qaar ay macaluul ku dhufato abaaraha ayaa noqday kuwa soo noqnoqda sannad walba waxaad mooddaa inaan u dhaxayno lix bilood oo biyo dhaamin ah iyo lix bilood oo s- aan la tacaalayno fatahaad ka dhalatay roobab zaa'ida iyo webiyada oo biyo zaa'ida wado waxaan arrimahaas sabab u ah dhibaatooyin isbiirsaday sida isbeddelka cimilada burburka kaabayaasha dhaqaale iyo nuglaanta hay-adaheenna dowladnimo sidaas daraaddeed dowladdaydu waxay dhisi doontaa xukuumad u xil saaran arrimaha bay-ada marka laga eego dhibaatooyinkaas waxaa lagama maarmaan ah inaan iska kaashanno dibudhiska kaabayaasha dhaqaale ee ka hortaga abaaraha iyo fatahaadaha waxaa lama huraan ah inaan didibada u aasno nidaamyo xoojin kara hay-adaheenna gudaha gaar ahaan kuwa ka shaqeeya u adkaysiga ama u babacdhigidda masiibooyinka dabiiciga ah sidaas daraaddeed anigoo ka faa'iidaysanaya fursaddan dadka soomaaliyeed ee daafaca dunida ku kala nool iyo caalamkaba waxaan ugu baaqayaa kaalintooda inay ka qaataan samata bixinta dadkeenna abaaruhu tabaaleeyeen iyadoo diiradda la saarayo abaartu inaysan u beddelmin macaluul baahda mudanayaalii marwooyin madaxda sharafta leh marka laga yimaado la tacaalidda masiibooyinka waxaa sidoo kale himilooyinkeenna horseed u ah kobcinta dhaqaalaha dalkeenna howlaha hortabyada leh ee aan aba- abbaari doonno waxaa ka mid ah inaan barnaamijka deen cafinta ee haatan maraya bardhexaadka loo yaqaano decision point aan gaarsiino bartilmaameedkiisa ah completion point sida aan ku gaari karnaa waa inaan si dhow ula shaqayno hay-adaha dhaqaalaha dunida sida bangiga adduunka hay-adda lacagta adduunka bangiga horumarinta afrika bangiga horumarinta islaamka iyo sidoo kale dowladaha iyo hay-adaha lacagta deynta ah soomaaliya ku leh waxaan kaloo qayb weyn ka noqon doonaa waxaa qayb weyn ka noqon doonta taabagelinta barnaamijka deen cafinta inaan adkayno nidaamka maamulka maaliyadda ee dalkeenna hufnaan iyo isla xisaabtan ayaa saldhig saldhigga guusha nidaamka maamulka maaliyadda noqon doona annagoo ballaarinayna ilaha dakhliga ee dalkeenna alla ku manaystay khayraadka mudanayaali marwooyin madaxda sharafta leh dowladdayda waxaa lagula xisaabtami doonaa haddii alla yidhaa waxqabad waxay noqon doontaa mid dhegaysata oo ixtiraamta dadkeeda iyo ra'yiga dowladnimada ee ay qabaan oo keliya kana shaqaysa oo keliya dantooda ay u arkaan ama tilmaamaan inay ku jirto maslaxadda caamka ah dimuqraadiyadda waxaa iskale shacabka soomaaliyeed waxaanan ku dadaali doonnaa inaan noqonno adeega shacbi oo intii karaankiisa ah u dhoweeya mustaqbalka shacabka soomaaliyeed ay hiigsanayaan muddo aanay mudan yihiin waxaan ku soo gunaanadayaa mahad celinayaa mahad celin ballaaran oo aan mar kale u jeedinayo shacabka soomaaliyeed oo wakiiladooda ay mar kale isaareen mas-uuliyadda sare ee dalkeenna yididiilada ay shacabka soomaaliyeed u qabaan dowlad ka tarjumaysa himlooyinkooda waa mid aan har iyo habeen ku shaqayn doonno anigoo kaashanaya taageerada shacabka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan u mahad celinayaa madaxweynayaashii hore walaalahay ee dalka soo maray oo maanta halkan nala jooga garbahayga taagan isla markaana ahaan doona odayaal taladooda iyo tusaalahooda lagu shaqeeyo ayagoo leh maamuuska iyo karaamada ay mudan yihiin ee xaqa dastuuriga ay u leeyihiin iyo kan ummad ahaan iyo dowlad ahaanba ay naga mudan yihiin saaxiibbada soomaaliyeed ee meel maanta halkan fadhiyo waxaan ka rajaynayaa inay nagu gacan siiyaan inaan inaan ka dhabayno himilooyinka dadkeenna ee ku salaysan soomaaliya heshiisa dunidana heshiis la ah waxaan ku soo gunaanadayaa oon cambaaraynaynaa ugu dambayntii xalay dadkii soomaaliyeed ee kooxaha nabaddiidka argagixisada ay ku dileen magaalada muqdisho qaybo ka mid ah oo daafahaas ah hoobiyaal ay ku rideen awgood waxaan sidoo kale u mahad celinayaa dhammaan dalalka caalamka ee soomaaliya hiil iyo hoo mar walba la garab taagnaay soddon iyo labadii sano aan soo dhaafnay dalkeennu waa dhaqaaqay waa socdaa in yar baa inoo dhiman waan ka baxaynaa waxaanan sii codsanaynaa in ay dadka soomaaliyeed isku duubnaadaan isu tagaan isu tagaan isu tanaasulaan dhammaanteenna aan diiradda wada saarno inaan ka shaqayno berri si aan u xaqiijinno soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la ah aad iyo aadaan u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
qabiga gabagabada barnaamijkeena siduu kana saaxiibyaal maamulka deegaanka la foleh ayaa qeeldaan ka muujiyey daawola-aan ka jirta deegaankaas warbixin aruntaas ku saabsan waryahayaga ibraahim maxamed madow ayaa gobolka shabeellaha hoose inoogu soo diray
guddoomiyaha maamulka deegaanka la foole ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya nuur ibraahim cismaan nuur jilay iyo guddoomiye ku-xigeenkiisii koowaad ee siyaasadda deegaanka la foole ayaa maanta kormeer u kuurgelid ah ku tegay xarumaha caafimaad ee ku yaala deegaanka la foole waxaana ay tageen xarunta caafimaadka guud ee la foole ee daryeel iyadoona halkan si maalinaha u yimaadaan dad danyar ah oo ka kala yimaada deegaanada gobolka shabeellada hoose islamarkaana halkan u soo daaweyn doonta dhakhaatiirta iyo maamulka xaruntan caafimaad ayaa maamulka deegaanka la foole u sheegay in halkan ay ka jirto daawo iyo agab yari siddeed bilood ka horna halkan ay ka baxday hay-addii caafimaad ee halkan gacanta ku haysay agaasimaha xarunta caafimaadka guud ee la foole ee daryeel digtoreer samaal cabdulaahi cirbad ayaa guddoomiyaha deegaanka la foole u sharaxday culeysyada daawo iyo agabyari ee xilligan ay wajahayaan meeldhadheer ka imaad dad waxaa jiro ka imaada walaweyn ka imaada jirto inta walaweyn ka soka ilaa intaan waxaa aan ka inoo imaadaan ma nahayn maanta wax aan ku sabood gareeno marka waxaa baahida ugu kuma xeebada sabalaa in la helo sabalaa haddii la helo maanta waxaa imaanayaan dad oo maxaa laa waxba emergency oo kale u dhacayso ma hayna wax ambalaas ah xitaa hooyada markay imaato aan dhahan xitaa meel aan lagu gudbina ma hayna wax aan maanta ku qaadno meesha aan ku geyno marka muhiimada marka kooda xita baahida maanta taagan waxay tahay in la helo daawo in la helo maxaanta gargaar oo qof dadka loogu qabanayo ambalaas ha ahaato ama waxaa horta midda koobad baahida waa daawo in la helo midda kale waxay tahay maxaa lahayd mar kees mar xaleecis iskaleecis kees oo maanayo xilliga mislis oo kale emergency ah marka aniga doono waa joognaa laakiin maxaa waaye ma baheeno wax maanta aan u daaweyno aniga aqoontii waa u joognaa laakiin aniga waxaan nahay dad volunteer ah meeshan waxaa joogtay s o s aa joogtay waxay soos waxay nagu dambeysay bisha oo maxaa lahayo oktoobar shan iyo tobankeedii hadda muddo ku dhowaad siddeed bilood ah meesha isaalkan qof ma hayso maanta oo caawinayso ama u qabanayso marka waxaa leena waxaan u taagana hadalka maxaa lahayo dadka bukaanada beeshinada inaan maanta anaga codkeen u gudbino baahida u kubaan gudbino xitaa ina maxaa lahayo oo nala saacido sabar ay leedahay dadka baahan wax loo qabto waxaa jiri karto maxaa jirta marmarka qaarkiin ilmaha nafaqadarada kalto niman badan nafaqadar cunuga markaa hooyada keento wuxuu u baahan yahay laba laba mid cunugana aad daawo daawaysid in haddana nutritionkiis aad siisid ma u hayso marka aniga maxaa sameynaa marka qaar waxaan hooyada marka waa u cabirna waxaan aana maamo isaal banaadir oo kale taga isaalka banaadir maxaa lagu gaaraa maba heeno kuleyn maxaan maanta xido waxaan ku raacno waqti kun adaan kuwa maana adin nasiin isaalka uu jido uu qurux badan yahay kuleyn laakiin maba anaka ma heeno ana waxa kale mid marka qalabka oo kale to qalabka oo yaa isaalka oo kale to waxaan rabnaa inaan ka saacido marka waxaan baana caawinaasho
ugu dambayn gudoomiyaha deegaanka lafoole ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya nuur ibraahim cismaan nuur jiley ayaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed tan federaalka maamulka gobolka iyo hay-adaha caafimaadkaba ka dalbaday in gurmad degdega lala soo gaaro cisbitaalkan runtii waxaan rabnaa wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe doctoresa fawsiya abiikar nuur waxaan rabnaa in warbixinteennan haddii ay gaarto sida ugu dhaqsiyaha badan inay kaga soo jawaabaan sidoo kale waxaan rabnaa asagan inaan baaq u dirno wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed wasiir maxamed cusmaan xaaji cabdow oo wasiirka isteedka asagan nagu matala ah runtii siddeed bilood waa garan kartaa hay-ad halkan aysan joogin oo dadkii ayaga wax ay maxaan ku ihahdaa ay wax la soo iibiyo iyo maxkaninaan la soo iibiyo waxyaaba noocaasa intii aan booqanayna meesha waxaan ku aragnay wax daawa inaysan oolin dawola'aan inay ka jirto tallaalkii laftirkiisa asaga laftirkiisa inuusan soo gaarin maadaama markii hore hay-addan soos ay gacanta ku haysay tallaalku ayaga ay bixi jireen tallaalku laftirkiisa halkan inuu soo gaarin farintayna wasaaradaha caafimaadka ayay qusaysaa wasaaradda caafimaadka federaalka iyo wasaaradda caafimaadka isteedka waana rajaynaynaa insha allah biidnillahi albaari inay ka soo jawaabaan waxaa kaloo fariin u diraynaa maamulkeenna gobolka shabeellaha hoose oo ugu horeeyo guddoomiyaheena gobolka runtii caqabadda halkan ka jirto runtii wax innaba caadi maahan waxaan rajaynaynaa insha allahu inay nooga soo jawaabi doonaan hay-adaha deeqaha bixiyo hadday noqoto w h o iyo maxaan ku yidhahdaa wasaaradaha ayaan codsigayna u diraynaa iyo cid allaale cid hay-ad kasta oo halkaan imaan karto runtii indhahaynu boqolaal qofay qabanayeen oo halkaan maalin kasta u soo daawo doonto hadday tahay i d b s ka maxaan ku yidhahdaa marka saali adligeed waxaan ku boorinaynaa qof kasta hadday tahay ganacsato iyo haddii ay tahay hay-adaha loogu talagalay oo dadkan caawiyay hadday tahay wasaaraduhu inay caawiyaan ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanka lafoole ee gobolka shabeellada hoose
gudahaan caawa saxbiga barnaamijka wareeg wararka afar labaatanka sac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho waan egintaa barnaamijka hankiisa intaan ku kulmi doona sidaasi nabadgelyo